magaalada boosaaso ayaa lagu soo gabagabeeyey aqoon kororsi ku saabsan wada shaqeynta bulshada iyo booliska aqoon kororsigan ayaa waxaa ka qayb galay xubno kamid ah gudiyada korjoogteynta booliska iyo qiimeynta adeegyada saldhigyada saraakiil kamid ah booliska iyo qaar kamid ah bulshada guuleed saadaq oo ka socday wasaaradda amniga puntland oo soo qabanqaabisay aqoon kororsigan ayaa ka warbixiyey aqoon kororsigan maanta waxaa noo dhammaaday taxanihii noo socday oo wacyigelinta ahaa oo labada saldhig laga doortay puntland mid ka mid ah oo ku yaal boosaaso xaafadda biyo kulle gaar ahaan saldhigga minjir barnaamijkan oo waxa weeyaan waxaa maalgeliyey eu iyo u k waxaana looga hadlayay maanta waxa weeyaan guddiga ayaa waxaa lagu tababarayey siday ula shaqayn lahaayeen booliiska gaar ahaan sidii looga shaqayn lahaa in saldhiggan uu yeesho xafiiska uqareemidda dadka dhibanaha gaar ahaan haweenkai caruurta oo loo yaqaan help desk marka si fican baa waxa weeyaan warbixintaas loo siiyey u fahmeen muhiimadda uu xafiiskaas gaarka uu leeyahay iyo iyo iyo xirfadda laga rabo gabdhaha booliiska meeshaas loo xil saarayo maadaama dadka u imaanaya dhibanayaasha halkaa imaanaya ay yihiin dumar iyo caruur waxa muhiim ah in saldhiguu leeyahay gabdho xirfaddaas yaqaan iyo sida loo soo dhoweeyo iyo sida loo loogu qareemo adeega deg degay u baahan yihiin ama ha noqoto caafimaad ama ha noqoto meel lagu badbaadiyo amnigeeda lagu lagu xaqiijiyo oo safe houses camal la dhaho marka si fican buu noogu dhammaaday barnaamijka alxamdulilah waxa weeyaan waxaan uga mahad celinayaa dadkii kasoo qaybgalayaashaha iyo sida buuxdo ay noogala shaqeeyeen aqoon kororsigan ayaa door ka qaadanaya kor u qaadista kalsoonida bulshada ay ku qabaan booliska si ay u wada shaqeeyaan